waxaa mar kale baarlamaanka waddanka kenya ka soo hor muuqday taliyaasha ciidamada dalkaasi kenya si wax looga weydiiyo dagaalkii ciidamada kenya ku qabsaday saldhiggii ay ku lahayeen celcadda shan iyo tobankii bishii janawari ee sanadkan aan ku guda jirnay labada kun iyo lix iyo tobanka gudoomiyaha guddiga difaaca ee kenya nagunda kithenji ayaa waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin fasiraad dheeraad ah oo ku aadan wixii ciidamada kenya ku qabsaday saldhiggii ay ku lahayeen celcadde ee gobolka gado waxa uu mas-uulkaasi markii uu ka hor hadlayay baarlamaanka waddanka kenya garab taagna taliyaha ciidamada difaaca ee waddanka kenya samuel mathewi madaxa sirdoonka waddanka kenya jarles mawi iyo weliba midka howlgalka waddanka kenya ee dhinaca soomaaliya u qaabilsan saraakiishan ayaa waxa ay diideen in ay ka jawaab bixiyaan su-aalaha la weydiiyey waxaana sharci dejiyaasha waddanka kenya ay ugu baaqeen in ay sabraan ayna sugaan xogta guddiga arrimahaasi loo xil saaray inta ay ka helayaan baarlamaanka kenya waxa ay walaac ka muujinayaan tirada dhimasho iyo weliba kuwa la waayey halka ay ku dambeeyeen markii uu dhacay weerarkaasi ciidamada kenya loogu geystay saldhiggii ay ku lahayeen ceelcadda ee gobolka gado saraakiisha waddanka kenya ayaa tan iyo markii weerarkaasi uu dhacay waxaa la horgeynayay baarlamaanka dalka iyada oo su-aalo laga weydiinaya tirada saxda ah ciidamada kenya uga dhimatay weerarkaasi weerarkaasi ayaa waxaa qaaday al-shabaab iyagoo shabaabku ay sheegeen in ay ku dileen in ka badan boqol askari oo ciidamada kenya hase haatee ilaa iyo hadda ma jira war si rasmi ah kaga soo baxay dowladda kenya oo ku aadan askarta looga dilay saldhigga ceelcadda ay ku lahayeen ciidamada waddankaasi